waxaa maanta shir guddoominayay mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha jubbaland waxaa kaloo goobjoog ahaa labada madaxweyne ku-xigeen madaxweynuhu wuxuu warbixin dheer ka bixiyey safarkii uu ku maqnaa ee siyaasadda iyo wixii kale ee safarkiisii uu kala soo kulmay securitiga qaybo ku saabsan uu ka warbixiyey wuxuuna noo sheegay in hanjadayaal cusub oo badanaya ay jiraan oo ku saabsan dhaqaalaha iyo siyaasaddaba oo ay kala hadleen international communitiga ay abuurajgareeyeen meelo kala duwan madaxweynuhu warbixintiisii dheerayd kadib wuxuu aada uga hadlay heshiisyadii hore ee shirkii london lagu heshiiyey qaybaha milatariga ee afartan iyo saddexaad oo dowladda federaalku hadda ay geysay meelo kale oo meeshii lagula ballamay aan ahayn wuxuu ka hadlay qaybo kale oo ku saabsan amisom iyo sekuritiga waxyaaba badan buu ka hadlay warbixintii dheerayd ee madaxweynaha kadib markaan ka gudbo waxaan u gudbayaa sharcigii bajetkii ee cabdishijire ee wasaaradda maaliyadda ee jubbaland ee maanta lagu ansixiyey golaha ay ansixiyeen bajetka cadadiisu wuxuu ahaa afar iyo labaatan kun laba boqol soddon iyo saddex sideed boqol afartan iyo afar konton iyo laba senti kaasoo ahaa bajetkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo wasiirku uu keenay si boqolkiiba boqol ayaa gacanta loogu taagay wasiirkuna uu horay u keenay loogana dooday qodobo badan oo ka mid ah waxaa xigay oo isna maanta la ansixiyey wasaaradda bayada xeerkii ilaalinta bayada iyo maareynta ay keeneen khamiistii hore oo isagana laga dooday maantana laga dooday ayaa isna waxaa lagu ansixiyey waxaa inta badneed way gacantay u taageen hal qof ayaa diiday hal qofna wuu ka aamusay inta kaleo golaha wasiirada fadhiday way wada ansixiyeen waxaa kale oo isna warbixin dheer bixiyey wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda wasiirku wuxuu waxaa jiray shir uu aaday novembar lix iyo labaatankeedii toddobiyo labaatankeedii sideed iyo labaatankeedii ka socday kenya oo uu ka qayb galay isaga iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka puntland oo iyagana ka helay casumaan shirkaasi oo saddex beri socday oo lagaga hadlayey khayraadka badda shirkaasi magaciisa wuxuu ahaa blue economy ee kenya ka socday sagaal madaxweynaha ka qayb gashay saddex iyo toban kun oo delegeshin baa ka qayb galay shir dheer ayuu ahaa oo lagaga hadlayey environmental problemka ka jira badaha go-aankii outcomekii ka soo baxay ee ugu weynaa wuxuu ahaa mustaqbalka si loo yareeyo dhibaatooyinka badda ku dhaca in